bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaare kulanti faylaamiin fayla ka dhowaada warkaha milima idaacadda barsana qodobada isinka dhegi doontana waliba kumide
labaatii kow sana guuridii ha ku wareegtee maalintii laastahay abwaangnimada adduunkiiyo weliba shalay ka dhiiday magaalada tanbaydhaba shirka qaran ee heerilaalyaalka oosoo ku furmay geeka beledka baydhaba dowladda soomaaliya weliba ayaa ka hadalay dagaal dhexmariya dadsheebe iyo al-shabaab farmaajo sugeeg sahi sharri muhiim e dagaal sabab iyo dhimashiy oo dhaawac iyo weliba iska dhiyay gobolka sanaag diyaarada dagaal oo lakogada dalka saytiya kenya madaxda hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo weliba kulamo kuwada weeldhadeen muqdisho madaxweynaha Soomaaliland oo samaray intilaa qobada dadka horyahaya olaada go'doon iyo ka bilowday Masar iyo waliba gudiga kumeeldeerka ah diyaariyowka shariga doorashooyinka ayaa la kulamay madaxda Puntland akhbaaradka banaanka raadiyaha warsana singayton hamiinimada waliba kumide Iran may ka arkorta hadii weeraraha qaadan Saudiga iyo weliba maraykanka oo soo ka dhawaaqay intiisu idama jeedi doono dalkaasi ee Saudiya
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
waa hamiignimo sabte u ahadnay hagalahayta taariikhda weliba ayay ka eedintaa labaatii kow bili sagaal lama kun tumi sagaal hanaas weliba ahayna warkii oo kooban haddana ha ka dhowaada usigii oo fidsana maalinta labaatii kow sana guuridii ha ku wareegatay maalintii la asahiyay abwaangnimada adduunka iyo weliba shalay ka dhiidayay magaalada tanbaydhoba ustaad mukhtaari sheekhadan dalmar iyo godoboreed kuwanin faahfaahiye sanad guuradii kow iyo labaatanaad ee kasoo wareegatay aas-aaskii golaha abwaaniinta soomaaliyeed ayaa laga xusay magaalada baydhabo iyadoona ay ka soo qayb galeen madax iyo mujtamac lagu casuumay fanaaniin iyo abwaano kala duwan oo ka tirsan bahda mu'alifiinta iyo afmaalka koonfur galbeed soomaaliya xuskan oo ay sanadkani taabagelisay camel forex trading ayaa ahaa mid guud ahaanba ka dhacay geyga soomaaliya meel walbo ay abwaaniinta soomaaliyeed ku sugan yihiin koonfur galbeed ayaa qayb ka ahayd goobaha uu ka dhacay xuskani waxaana xuska maalintani uu ka dhacay xarunta fanka koonfur galbeed oo uu hogaaminayo abwaanka weyn ee maxamuud xaaji maxamed tarash munaasabadii furitaanka waxaa hadallo kooban oo ku saabsan fankii abwaanka kaalinta uu ku leeyahay bulshada iyo u qareemidda hadba marxaladda ay ku sugan yihiin abwaaniinta soomaaliyeed oo ku cabiraya fanka iyo suugaanta hal abuurkooda maansada ay curayaan iyo tabahoodaba ka sheekeeyey maxamed jimcaali bitiey oo ah midka koowaad ee leh aqoonta muusikada noocyadeeda kala duwan ee haatan ku sugan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo warbaa xusuusadaane abwaanidii hore abwaanidii hore dabka mudhahaada jiraan abwaanidii hore dabka mudhahaada jiraan walnimada xun iyo walmaanaha bogtaalo dalka banguume nagadan hato waybaanailarooge abwaanadii digil imiriflinankan guinay maxamuud xaaji maxamed tarash dadkuna xusaana iyo ku mid ay dadkii dhimidiina xusaana dadkii noolna xusaana waktigiya ilaahay adeegsi cimrisha ilaahay hakisimi wayba mar walba wareeganankoo ku wareegasa geeg waybaa saarantaa maxamuud xaaji maxamed tarash nankuwiin una aragahaynona maleh wayba jirte ini heese badan usa suubi dad badan ushasaari ana siin hor sulin argahaytan muusik markaan baradaynanki baryo todobatumiga maclimiintii walahay barti kumagahay
abwaan maxamuud xaaji maxamed tarashe ayaa hadlay oo kor istaagay ujeedooyinkii loo aasaasay golaha abwaaniinta soomaaliyeed kow iyo labaatan sano ka hor taasoo uu sheegay abwaanka inay ahayd xilli abwaaniinta soomaaliyeed ay sii dhammaanayeen oo afkiina u muuqday mid sii dabargo'aya loona baahnaa in la helo golo mideeya afmaalka oo badbaadiya afka iyo dhaqanka bulshada soomaaliyeed maadaama dalka iyo dadkaba uu noqday mid burburay oo ay baaba'een dhammaan akadeemiyadii lagu keedinayey afka iyo dhaqanka soomaaliyeed
hawaaris meel may ka og wayba kala dhimadeen
غير ما سعك لكن أقول غير سمعك ميل اسكنمدي مالو ويبقى جريسان معنا عيسى سان معنا عيسى نهري والجر أما أو أرسي يد هلان جري أبوانكي أو أرادو أو أبا ياي رادو قبلت ياي هو لازم الملكو وإما كان يسرني أبو هنبال أوه من تولى نجر هذه جاء على الحمل رباية وإما فراني إني أنا سيه أو أنو نولنا أبرزو أرقنا taarugdii aragna wala lintaray aragna aasdho aragna sidilun aasaw aragna yaa hanu qalbdeelay onin way ka obsadaane ini unu saas oo kala naga hataba wayba ahaa gebigebyaanna murugan wayba ka leeday soomaali hanuunintii macnaha يكلم محمد سياد ويري خير نسي محمد سياد يا أبو أنت هنو قيمة إجري أبو أنت ويري وجامعين وجامعين جامعين لأنك جامعة أكبر إيه قيمة الله جامعة دوم حتى أو ميلون بوبو أنهاين جامعة دوم يهور لك يا أكبر يا أبو أنت القيمة هاي محمد سياد ويدعا إليه arrinkan jaahilkaa maya anugu qiimaynta oo nala qiimaynaysa yaleeri bar hiraabti niskoynanay oo kuba wada sheegay hiraabti widay reed
iyadoo mahadsantaha alustaad mukhtaar sheegadan dalmara subaryaagana cabdinaasir axmed mayow khudubkan inkafaafaayi doona haddii ilaahay yara shirka qaran ee helilaalyaalka iyo waliba usukufurmay geeka beledka baydhaba shirkuun oo eh kiilamaad oo nasukoyaan xerilaaliyaalka dowlad goboleedyada iyo weliba gubruub ku hayay xerilaaliyaha guud ee dalka iyo gudoomiyaha maxkamadda kore ujeedada shirkuun ya ee xoojinta xiriirka xerilaaliyaalka iyo xerilaalyaha qaranka iyo adkeynta sharciga waxaana ku mid ah xerilaaliyaalka maamul goboleedyada iyo aan ku horeen ku hadalay shirarkuuna maynuu kusuugayahin wala usa kusuugaya may kamid ah xafiisadii qaara bedeli oo mayna suubiyahin waloo hadda ka hor maa ballan kusuubiyin waddankun iyaan kusuubiyahin xafiisyaal oo cusubun iyaan kusuubiy oo us kusuubiy iyadana kabahdiya usun taas iyo wali kale usugali wallah khayr waa shir muhiim ah oo laga tashanayo maslaxadda caamka ah oo dalka oo ku saabsan nidaamka xeer ilaalayaasha dalka
waxaan maanta ilaahay subxaana wa tacaala mahadi halkaan isugu nimid magaalada baydhaba ee xarunta kumegaarka ah ee dowladgoleedka koonfur galbeed shirweynihii qaran ee xeer ilaalyaasha soomaaliyeed maadaama uu xafiiska xeer ilaalintu uu yahay kaalin muhiim ah ama door lama ilaawaan uu ka qaato hiradda garsoorka waxaa marka noqotay lama maarmaan in halkaa imxaliraashir xeraalyaha guud ee soomaaliya axmed cali daahir iyo gudoomiyaha maxkamadda kore baashi axmed yuusuf yasharaxi ujeedada shirkuun ini war murtiyeed laha ku saaro doono shirkuun
rajinayna idanka ilaahay waxaa dheer inaan rabno in lagu aas-aaso golihii horey aan usoo jeedinay broposkiisa xeer hoosaadkiisa guddiga u saaranay in golahaas oo ah ururka xeeralayaasha soomaaliyeed lagu aas-aaso xubnihiisii iyo xeerkiisiina maanta la ansixiyo
maantayaan dhihnay intuu shir ku socdo la ansixiyo qodobo kale oo muhiima ayaan insha allahu kaga hadli doonaa sida aad ku aragtaanba ajendayaalka ku xirantaa sidii loo wada shaqeyn lahaa isku xirnaan loo muujin lahaa madax banaanida ee garsoorka guud ahaan iyo midda xeelaalayaasha gaar ahaanba iyagana loo loo xaqiijiyo shirarka noocan oo kale waxa weye waa meelaha la isku waraysto ee la isku weydiiyo maxaa inooga hirgelay qorshayaashii aynu lahayn sanadkii tegey ama sanadka aynu ku jirno waxyaabihii inoo qorshaysna maxaa inooga hirgala maxaa caqabada inaga horyimid intii aynu ku guda jirnay hawlahaas howlahaasi gudashadooda caqabadaha inaga horyimid sidee ayaynu uga gudbaynaa maxaa inoo qorshaysan sanadka dambe iyo sanadaha soo socda sidee ayaynu qorshayaasha u fulinayna meelaha layskaga waraysta ee lagu kala xog qaato ee lagu xaliyo dhibaatooyinka waa ciidan mahadsanyaa cabdinaasir ahmed mayow oo godobkaas ninfaahfaahiyaaye dowladda soomaaliya iyo weliba ayaa ka hadalaya dagaal iyo dhexmariya dad sheebe iyo weliba al-shabaaba cabdinaasir ahmed mayow iyo salimida godobkan haddana ninfaahfaahiye war-saxaafadada kubahi dowladda federaalk soomaaliya yaa laha ka dhowaayay dagaal andhexeey dad shacabe iyo al-shabaab oo maalmaguun laha dhaafi kudhii deegaano hooseedaw degmada xuduray gobolka bokool war kuwa kubahi dowladdu iyo weliba ka sheegtay in dagaalkaasi usahaayay kookacdoon ee osuubiyang dad shacabe ee oo ku nool gobolka bokool islamarkaasayna iyo hanka horjeedeen al-shabaab kacdoonkun shacabka oo la hanka horjeediyay al-shabaab weliba horey oon ku dareeray gobolada shabeellada dhexe mudug iyo hiiraan dowladuna weliba aanka baaqahayte shacabka soomaaliyeed inay kula shaqeeyaan la dagaalanka al-shabaab oo duulaanka ka ee diinta dadka hantida iyo dowladnimada soomaaliya yala ka eri war-saxaafadeed ha kubahi dowladda dagaalkuun dhexeeya dadka shacabka eh iyo al-shabaab iyo maalmaguun laha dhaafi kudhii deegaano hooseedaw degmada xudur ee gobolka bokool kaas oo la sheegay iniuuse ku dhaladi khasaare shalduwan inkastoo lan sheegna diyaarado dagaal iyo weliba lukugada dalkaasi tiya kenya maxamed nur maxamed cabdulaahi iyo nin faahfaahiye wasaaradda difaaca kenya ayaa dowladda weliba ayaan xaqiiday intii dowladda mareykanka iyo gadati lix ku mid ah diyaaradaha dagaalka ee helikobtarka kadib heliis dhexmariya lamada dowladood oo muddo ah socday wasaaradda ayaa sidoo kale xaqiijiday intii diyaaradoogasiya bilaha socdeen waana hadeeri doonana dalka kenya islamarkaasna iyo ka howlgala doonana ciidanka irka dowladda kenya lane tilton iyo ee madaxa fulinta shirkada sameeyasa diyaaradaogaas welibaana sheegda inti sidoo kale dowladda kenya iyo towbarahayana duulayaal iyo wadaayan diyaaradaha waana shaqaale kanagdaayan kenya weliba iyo husa inti sababta ankuwiin iyo inti diyaaradaasi iyo inti diyaaradoogasi iyo qayb qaadaan dagaalka kudhonka ee dagaalyahanada al-shabaab ee ka socda dalka soomaaliya dowladda mareykanka iyo horeytii dowladda kenya inkagadii tumiilama ku mid ah diyaaradaha dagaalka eh oo xilligan dagaal sabab iyo dhamayshiyi oo dhaawac iyo weliba ka dhicaya gobolka sanaaga maxamuud ali cabdulaahi gaabsha iyo godobkanin faahfaahiye wararkauna ku helayna deegaanada hooseedow ee deegaanka ee laafeyne gobolka sanaag iyo weliba yo sheegahayana inti meelasaytiisaado ilaa dhaafiisu ku dhi dagaal uusan dhahaya lama melya shabeeleed oo wadadego meelasayti dagaalkan dhahamaray maleeshiyaadkan iyo weliba uusa ku dhaladay khasaare naskijara dhamasho iyo weliba dhaawac oo hashal jeertay lamada dhina anasayti oyo nasadeegsadaaye hubabka nooyadiisa shaldubana dadka deegaanka sheegay inta dagaalka sayti usu salka usu kahaya murunku dhaladay dhulbeereed oo kiyaala deegaanka hooseedow ee laafweyn oo dhowaan isroobka gubday gudoomiyaha gobolka sanaag maxamed axmed aalan ee tiimborow oo warbaahinta la hadlaya weliba uusu sheegay intii dagaalka sayti uusu andhahayay maleeshiyaadka iyo ka dhamadan shan qof meelo sagaal kalan iyo ka dhaawacmana aana sayti oo dhammaantiyo iyo hayan dadkii dagaalami sidoo kalead gudoomiye timborow ya sheegay intii dadkaa sayti iyo hadhaha galan ciidamo ku tirsana han somalilan islamarkaa saytina hataa xaalada deegaanka laaka warmahaya intiyeeta too deganta meeshaas meel roob ka da-ay baa qolooyinka ilmihii isugu yimaadeen oo saxani sagaal baa ka dhacay iska horimaadka waxa ku geeriyooday shan qof dhaawacu sagaal baa laygu soo sheegay way xoojintay allah u naxariisto waxa dhacawana ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo waxaanu se leenahay dee hortu naf ilaahay doonaya inuu dilo cidina ma baasin karto innagu talaynu ku leenahay awood waxaanu leenahay waa saarayn ciidankaa u gurmaday ciidanka kala dhex galay meel goob kastana imika ciidan ayaa taagan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka sanaag kasoo hadlijay sii wadadayo weliba digningan diray dhammaan beeloodagow deegaanka hooseedo ee lafeyna isoona ciidanka somalilan isu ka amaray inta qof kasta oo dhadhaqaaq ciidan isukubada laaqubada waana lu marsiiye tallaabo adag islamarkaasaytina beelo usuunka baaqi intiyo ruujan dagaalkasayti waxaanu uga digaynaa dadka inaan la arki karin cid urursan oo isu hubaynaysa inay dagaal qaadiyo weerar waxaanu uga digaynaa gaadiid inay dad meelaha isugu soo guraan waxay ciidamadu ku amran yihin cid kasta oo loo arko inay dhaqdhaqaaq colaadeed wado ama af amaadin kuu doonaba ha noqdee inay tallaabada ku habboon ka qaataan waxaanu leenahay war waxan aa ku abaabulaysaa iska horgeynaysaa waa inan iyo aabihii abtigii inan iyayn abtigii inagama go'aan kawaantooda ilaahayna u noqda ilaahay ka yaaba madaxweynaha farmaajo geeko susahi shariif muhiime yuusuf sheekh aadan yanin faahfaahiya madaxweynagii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ya saxiixi sharciga dhismo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa dhammaada heer sharcigan oo hamari marxalado shalduun yaa inka dambeyntii maalintan oo sabtee inka dambeyntii lakasahi munaasabad ka dhiiri madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaga soomaaliya oo khudbada kajeedii munaasabada lakasahi hay sharcigan ya sheegay intii dowladda dhexe ee soomaaliya dee dadaal badanka biyo doomta la dagaalanka musuq maasuqa madaxweynaga ya waliba inka dambeynta inka baagay dhammaan shacabka soomaaliyeed intii kala sheegayaan intii lahaa af jar musuq maasuqa
madaxda hirshabeelle iyo ahaan koonfur galbeed iyo weliba kulamada kuwada weeldhadana magaalada muqdisho maariya macalina cali iyo godoboreedkunga nin faahfaahiyaasa kusimiga gudoomiyaga golo shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waan ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad golo shacabka mudane cabdi weli ibraahim sheekh muudeya kulun ashisharaf ee suubi madaxweyneyaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdixasiis xasan maxamed laftigareeng iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabelle mudane maxamed cabdi waare kulunkunyasaas oo kale qayb kuhaayi gudoomiyaha golaha shacabka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuuna maye kulunkunya kadhii xarunta godoonka iyo guddiga villa hargeysa oo ayto iska xog waraysadeen iyo hadhawaaq madaxweyneyaalka maamul goboleedyada dalka madaxweyneyaalka maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo hiirshabeelle oo maalmooyo roogeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya lamada madaxweyneya maalmoogay inka dambeeyeen kulmashal gadiisan iyo ka qaadeen beledka muqdisho waa inay la kulmeen madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya maamul goboleed
ida maasanta maariyo macalin ale dhinaca kalena akhyaarey guddiga wasiirada somalilan ee kulan waliba kubaladana xaalada ammaan ee deegaanada maamulka somalilan iyo waliba sheegana intayu adkay doonana ammaanka magaalooyinkan kuweyn ee somalilan kala fadhigii afartii koowaad ee golo wasiirada somalilan oo sushir gadoomiyaya madaxweynaha somalilan mudane muuse bihey abdi iyo waliba dhagilaf guraaye ama loon ku hadlaya nabadgelyada maalmooyinka dambe deegaana iyo kumida iyo ku dhigeen falaaldidiika ee ammaanka waliba kulanka diiradda laka saaray adkeeyowka amniga walibana golo iyo kadheerdana ahmiyaddan kuwiinga nabadgelyada iyo anlata dalka iyo weliba dadka iyadoon iyo hoose ku harayga intii qof weliba sulidika ee amniga iyo laka qaada tallaabaga sharciga waafaqsan waana sheegan intoona dul qaada korna ina qof kasta oo ka howlanga nabadgeliyo dora iyo weliba horumarinta walaadiya ka nagata deegaanada somalilana inka dambeyntii madaxweynaha somalilan muuse bihi abdi iyo weliba uu samaray hay-ado ammaanka intiyo gacanta iyo haka dhakanga shakhsiyaadkiisu sheegay intii ammaan darada iyo ku wadan deegaano iyo kumidayanga somalilan gobolka sanaagna iyo qaabya ku eta ciidanka booliska dalkaasi iyo masar iyo weliba iyo habsi dhagan oo boqolaal ku mid ah dadkii hogaamiya iyo banaanbaxyadii ugu yiineen ee xalay ku bilowdeen magaalada qaahira iyo islamid ee meelo ku mid ah dalkaasi ciidanka booliska iyo islamid ee weliba iyo isticmaaleen sunta dadka ilmiyaas iyo on kala sharuursiyan banaanbaxyadaas oo yoon isku banaanbaxeen magaalada qaahira banaanbaxyadii iyo weliba iyo ku jibaabayeen eedeen musuq maasuq iyo nijeedan madaxweynaha hadda talada haya dawladda madaxweyne Sisi iyo nugada waliba iyo dibadbaxyadaas iyo wadeena arrimo musuq maasuq oo iyo ku midan bahayaan waa binaan bahayadii in ku horeeyeen ee Masar ka dhiyaan tan iyo intii soo hukunka lagu wareegay madaxweynaha Abdul Fattah Ali Sisi lamada kun iyo afartii waliba na teegan cabsi weyn oo ku eedan intii binaan bahayadan iyo sii socdana isla markaasna iyo ka bilowdan meelo horle oo kumid ah dalkaas iyo Masar ganacsada reer Masar oo isla markaas ay jilaa maxamed cali iyo weliba uusoo muuqaale higiga usaha ka baahiya iyo baro bulshada welibana uska eedayay madaxweynaha masar intii uusa malaayiin doolar usa kulumi dhismooyinka haanraahada iyo huteelo hili iyo malaayiin reer masare iyo ku noolyiin faqri guddiga kumeel gaarkaha diyaariyowka sharciga doorashooyinka qaranka ee golosh afka iyo haleyti waliba iyo la kulmana madaxweynaga iyo weliba madaxweyne ku-higeenka ee maamul goboleedka puntlandna kulankaosu guddiga luwaladii madaxda iyo weliba madaxweyne ku-higeenka iyo weliba uusu hayay intii guddiga iyo la wadaagaan sharciga doorashooyinka ee qaranka madaxweynaga iyo weliba madaxweyne ku-higeenka puntlandna iyo weliba unku mahadnagana guddiga sadafayla iyo unka sharxenga sharciga doorashooyinka ee qaranka inka dambeyntii kulankaosu guddiga kumeeldaarka ee hadiyaaryawka sharciga doorashooyinka qaranka golosh afka usulubaaladi madaxweynaga iyo weliba madaxweyne ku-higeenka maamul goboleedka puntland iyo weliba ka dhammaaday safayla surunka warkiisin gurigu mustahaytangna shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo sacuudiga iyo weliba ayaa sheegtay intii ahayd adan iyo mujaas intii iiraan iyo kulug lahaytay weeraro la hariiriyay dagaaladii diyaarigooyinka darooniska hayan iyo dhaakagaadii sabtadii hore waana warshadoohan shidaalka iyo bariga boqortooyada kataalana markii la fiiriyey hog iyo la hayana weeraradii ka dambeeyan iyo suubyana shidaalka markii la fiiriyey hog iyo la hayana weeraradii ka dambeeyan iyo suubyaan iyo shidaalka kuweeladii wala iyo adeengta inti sacuudiga iyo iskenda tarana arrintaasay welibaana sacuudiga iyo sheegana inti iyo dhursugahayan waana iyo ilaa u doonana bandhigitaanka wada kooheedka ee oo markaasaytiah ku eedana tirada iyo hadareenga dadka ka tirsana qaramada midoobe iyadana iyo inta badan eta intii ku hogasay iyo bandhigaayaan natiijooyinka lamid ah natiijooyinkii ka saabsanaayaan weeraradii noocan oo kala hayaan oo iyo lugfuliyay waana lugfulii kori lanhaysadii taageera tilmaamo intii iyo suubyana weeraro noocaasay iiraana balse markii wakhtigaasay usaxadhamaadiyo weliba taasay xukuumadda rayidka ee wakhtigaas siisay siiday intii qiimaynta mowqifka shal doorada doona qaababka iyo inka jawaabayana weerarkaasay isla wararka caalamkii ka guda jirnay akhyaaranka dambeyntii maraykanka iyo weliba uusa ka dhawaaqay intuusa qorsheeyahaya intii ciidamauusan diro sacuudi arabiya kuleeda markay weerar laka qaaday warshado shidaalka ee dalkaasayti hokaayaha difaac ee maraykanka wariyaalka weliba uusan sheegay intii ciidamada meerasayti la jeeyahaya iyo iyanhano isku aabi doono weerarada sayti ilaa yoona hatulan sheegna tirada ciidamada meerasayti la jeeyahaya wutiyinta iyo taaga weerarkaasi xukuumadda iiraan yeeshee diintay mas-uuliyadda weeraradii toddobaadkii hore lakagaaday lamada warshidood ee hanasiida shidaalka ee aabahaato maraykanka iyo sacuudiga iyo lamadyoba weliba mas-uuliyadda weerarkaasi ka eedayana xukuumadda iiraana aabahaato madawiinaga taraamya jamaaday weliba usuka dhawaaqay intii iiraan usuka dara doona unaqabateenta heerkanka sare ayuu soona sheegay intii usuku dheerayi doona tallaabada militari warkii haminama akhyaaray hilowsin kula socoteen idaacadda warsane baydhabana surunkunyaninka dhonye warka weliba antii hawada ka jiriisa wadajiraasina darersiyaana oo shale maxamed nuur maxamed abdullaahi oo weliba waryaagana maxamuud ali abdullaahi gaabsha warkun warkoolmida intii unuriyata hawada kulmaana weliba siinka tabaanee sidaasi oo ammaanaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh